إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ugu horeyn allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allaha inoo fudaydiyey jalsadan iyo majliskan inaynu iskugu nimaadno goobaha qiimaha badan leh oo masaajidada ilaahay ka mid ah ina aynu iskugu nimaadno allahaasi ayaynu u mahad celinaynaa marlabaadka ukhuwada iyo walaalaha soo qabanqaabiyey majaalistan ou ka mid yahay majliskeennan aynu maanta kelimaadka iska odhanayno iyaguna mahadnaq ayaa ay mudan yihiin waayo qofka walaalkaaya ee khayr iyo wanaag ku tallaabsada waxa uu mudan yahay in looga mahad celiyo khayrka iyo wanaaggaasi majliskeenna amba muxaadaradeennu wuxuu ku saabsan yahay maxaasinu lislaami fi lmar'ati almuslima amba fi lmar'a maxaasinta iyo wanaagga islaamku ou leeyahay ee ka muuqanaysa gabadha si kale haddii loo dhigana maxaasinu lislaami fi xuquuqi almar'a maxaasinta iyo wanaagga islaamku ou leeyahay ee ka muuqanaysa gabadha xuquuqda islaamku ou siiyey islaamku asal ahaan amba diinta islaamku waa mid maxaasin iyo wanaag fara badani ou ka muuqdo dhinac kasta oo aad eegto oo ka mida jawaanibta ay diinta islaamku sharciyaysay iyo axkaamta waxaa ka muuqda wanaag iyo qiimo aada u sarreeya oo ku tusaaya islaamka wanaagiisa haddaad eegto allah subxaanahu wa tacaala awaamirta u ina faray haddaad eegto allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga reebay haddaad eegto akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsanee islaamku inoo tilmaamay haddaad eegto irshaadka iyo hagitaanka islaamku waxyaalaha wanaagsana uu inagu hagay mid walbaba waxa ka muuqanaya islaamka wanaag ou leeyahay ayaa ka muuqanaya oo aan la soo koobi karaynin maxaasinta iyo wanaagga islaamku ou leeyahay waxay si gaara ugu sii muuqdaan man tarabbaa diinan gayra diini alislaam warasaqahu allahu bilhidaayah qof asalkiisii hore ku soo barbaaray diin aan diinta islaamka ahayn kadibna allah subxaanahu wa tacaala uu ku arsaaqay hidaayada diinta islaamka waxay ugu muuqanaysaa wanaagga islaamku ou leeyahay qofka islaamun ku dhex jiray ee xumaanta ay leedahay gaalnimadu wax badani ay ka daahan yihiin si ka muuqasho badan lebay kaa ugu muuqanayaan wakadaalika waxay u muuqanaysaa maxaasintaasi oo si dadka kale ka dheer ay ugu muuqanaysaa qofkii allah subxaanahu wa tacaala uu fahansiiyey diinta islaamka fahankeega uu u furay iyo islaamnimada waxa ka soo hor jeeda oo shirkiga ah sidaa aawadeed ayaa imaamulxaakim waxa uu wariyey ahar ou ka warinaya cumar ibn lkhadaab radia allahu canhu kuna tilmaamay imaamu alxaakim inuu sanadkiisu saxiix yahay cumar ibnu lkhadaab radia allahu canhu baa khudbadeeyey khudbaddii uu dadka u khudbadeeyey waxa uu yidhi kelimaadka uu tilmaamay laqad calimtu warabu lkacba mataa tahliku lcarab waxaan garanayaa maalinta ay carabi halaagsamayso allaha kacbada le ayaan ku dhaartay ujeeddada uu markaa u jeedaa waxay ahayd dadka ugu badan ee xilliga islaamka ahaa waxay ahaayeen dadkii carabta ahaa oo asalka ay diintu ka soo burqatay dhexdooda iyaga ayay ahaayeen sidaasi ayaa uu yidhi إذا ولي أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج الجاهلية waxay halaagsamayaan marka uu islaamka gacanta a u qabto hogaana uu noqdo qof aan saxaabadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka mid ahayn jaahiliyadu waxa ay tahayna aan garanaynin waayo qofka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam la saaxiibay waxa uu diinta u leeyahay ilmaam dheeraada ayaa u leeyahay oo dadka kale au la dheeryahay waayo waxyigii ayaa uu ka qayb galay nebiyuna muxamedna sala allahu calayhi wasalam waa la jaalisay kadibna maqaasida diinta islaamka iyo axkaamta diinta islaamka wax badan baa uu ka fahmayaa oo dadka kale ka daahan jaahiliyada garashadeedu waxa ay caddaynaysaa islaamka wanaaggiisa sidaa aawadeed baa loo yidhaahdaa wa bididdihaa tatabayanu alashyaa shayga didkiisa marka la garto ayaa waxaa la gartaa shayga kale ka soo hor jeedaa waxa uu yahay shirkiga xumaantiisa marka aad garato waxaa kuu muuqanaya islaamnimada wanaaggeega iyo towxiidka bidcada xumaanteeda marka aad garato sunnada wanaaggeega ayaa kuu muuqanaya maxaasinta islaamka marka aad garato waxaa kuu muuqanaya waxyaalaha kale ee diimaha kale ku jira lafdi kale ayaa aharkaa lagu wariyaa inamaa yanqudu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fi lislaami man laa yacrifu aljaahiliya islaamku tiirtiir buu u burburayaa islaamka markuu ku dhex barbaaro jaahiliyadu waxa ay tahay qof aan garanaynin maqsuudku wuxuu yahay qofka arkay gaala waxa ay tahay gaalnimadu waxa ay tahay ku soo jiri jiray waxa uu ka fahmayaa wax badan oo qofka kale ka daahan baa uu ka fahmayaa isaga allah subxaanahu wa tacaala markuu ku arsaaqo sidaa aawadeed ayaa sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayh isaga oo tacliiqinaya aharka cumar ayaa waxa uu leeyahay wa huwa kamaa qaala cumar arrinku waa sidaa cumar uu yidhi waayo maxaa yeelay buu yihi kamaalka islaamku islaamku inuu kaamil noqdo waxa uu ku sugan yahay almru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar iyo in waxa weeye arrimaha jihaad iyo dadaal lagu sameeyo waman nasha'a fi lmacruufi lam yacrif hayrahu qofka wanaagun ku soo barbaaray ee weligiiba wanaag ku jiray waxaa laga yaabaa inauna waxa ka soo hor jeeda garan waxaa ka soo hor jeeda inuuna garanin taasi waxa ay tahay waa majaalaadka qiimaha badan leh ee waxa weeye islaamka wanaaggiisu uu ka muuqanayo cidda uu si wanaagsan ugu muuqanayo iyo cidda iyada muuqaal dheeraada ay u iftiimaysa ayaa inoo tilmaamaysa goobaha qiimaha badan leh haddaba ee la odhan karo islaamka wanaaggiisa ka muuqanaya oo tilmaamaysa diinta islaamku diin qiimo badan in ay tahay xuquuqda allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey qofka dumarka ah intaynaan maxaasintaa gelin waxaa inagu waajib ah inaynu fahanno allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa tashriica iska leh waxa uu sharciyeynaya alla subxaanahu wa tacaala xikmad baa uu ka leeyahay addoonka muslimka ah waxaa alla subxaanahu wa tacaala uu u sharciyeeyey isaga waxaa ku waajiba alinqiyaad inuu hoggaansamo isagu xaaladda ha u arka inay maslaxadi ugu jirto amba yuu u arkin inayna meeshaa maslaxadi uga muuqanin marka lagu yidhaahdo waxaasi waa waa laguu sharciyeeyey ama waxa waa lagaa reebay adigu waa inaad hoggaansanto weeye allah subxaanahu wa tacaala baa inoo tilmaamay oo yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluh amran an yakuuna lahum alkhiyara waman yacsi illaaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina mu'min iyo mu'minad uma aha ilaahay iyo rasuulkiisu markay arrin soo gooyaan inay door ku yeeshaan qofka cisyaan la yimaadee allah iyo rasuulkiisa caasiya dalaal fog baa awlumay baa allah subxaanahu wa tacaala waana ta aynu ku kala duwannahay innaga iyo dadka munaafiqiinta ee kufri caloolada qaba ayaa mu'minka marka loo sheego arrin isagu waa hoggaansamaa laakiin munaafiqu ictiraadaad baa uu ka hor keena inama kana qowla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna wa aطacna baa layidhi qodobka labaad ee inagu waajiba inaynu ogaanno cisadeenna iyo sharafteennu waxay ku jirtaa iyo karaamadeennu ina aynu raacno waxa alla subxaanahu wa tacaala uu inoo sharciyeeyey ina akramakum cinda allahi atqaakum ka idinku karaamada badan lih ayaa alla u yidhi waa ka idinku cabsida badan leh karaamana taasi ayaad ku helaysaa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim waxaa haddaba maadaama aynu ka warramayno xuquuqda uu siiyey islaamku gabadha muslimadda ah bal waxaynu isyaro dul taagi doonaa islaamku intii auna imanin gabadhu halka ay taagnayd markaasaa waxa inoo caddaanaysa islaamku siduu gabadha u wanaajiyey iyo xuquuqda uu siiyey waayo maanta waxa aynu aragnaa nidaa'aad iyo shicaaraad lagu baaqaayo ambaba la muujinayo oo la leeyahay xuquuqu lmar'a ambaba la leeyahay xorriyatu lmar'a oo loo suuraynayo dadka muslimiintii iyo islaamkuba gabadha xuquuq ay leedahay inay ka dulmiyeenoo waxba ayna siinin xaaladda ay gabadhu ku sifaysnayd qabla alislaam qur-aanka kariimka ah ayaa inooga warramay oo allah uu inoogu bayaamiyey wallahu subxaanahu wa tacaala asdaqu lqaa'iliin waxau allah subxaanahu wa tacaala yidhi waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim midkood haddii la yidhaahdo gabadh baa kuu dhalatay wejigiisu waa isbedelayay ba alla subxaanahu wa tacala wejigiisu waa isbedelaa waxa uu yahay qof la caburiyay oo waxa weye isciilkaambiyaya ayaa uu noqdaa yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bih dadka ayuu iska qarinayaa ayuu waxa weeye ka waji dadbaya waxaa loogu bushaareeyey xumaantiisa oo ah inan in la yidhi inan baa kuu dhalatay in la yidhi arrinkiisu wuxuu noqonayey ayumsikuhu calaa huunin am yadussuhu fi turaab ina uu ku haysto gabadhaasi ceeb ina uu ku haysto oo waxa weeye uu iska daysto iyo inuu arrinkiisu noqdo ina uu gabadha nolosha ku aaso xaalka gabadhu halkaasi ayaa waxa weeye uu taagnaa in marka la yidhaahdo qofka iyaga ka mid ahaa inan baa kuu dhalatay waa ka xumaanaya heer waxa ay gaadhaysay majaalista iyo meelaha la yskugu yimaado inuu ka waji dadbo heerkaasi ayaa ay maraysa heer waxa ay maraysay gabadhaashi nolosha lagu aaso oo wax liita ay ahayd gabadhu waxa ay taagnayd xilligii jaahiliyada inay ahayd gabadh wax xuquuqa aan lahayn oo dhaxalka waxba aan ku lahayn oo waxa weeye talada qayb aan ku lahayn oo wax maala waxa weeye aan lahayn oo sida ay doonto laga yeelo ayay ahayd heerka waxa ay taagnayd in gabadha ninkeedu haddii ay u dhinto qof qaraabadaa ka mid ihi amba inankii ninkaasi au dhalay amba walaalihii ay gabadhaasi ku tagrifalaan oo sida ay doonaan ay ka yeelaan oo yidhaahdaan halkaasaad joogaysaa adiga oo waxa weeye reer aan yeelan karin amaba cidda aanu doonno ayaanu ku siin karnaa khiyaar may lahayn xaaladdaasi ayaa waxa weeye gabadhu ay taagnayd allah subxaanahu wa tacaala nuurkii iimaanka ayaa adduunka la keenay bal waaqicii halkaa taagnaa iyo waaqicii islaamku awla yimid baynu markaa isbarbar dhigaynaa gabadhii halkaa taagnayd islaamku waa rafciyey xuquuq badan baa uu siiyey darajo iyo qiimo ayaa uu yeelay dhaxalka lama siin jirin fa acطa nasiiba min almiiraah dhaxalkii qayb baa uu ka siiyey waxaa la odhan jiray dhaxalka waxaa iskale qof garabkaaga istaagaya oo ku difaacaya gabadhina ku difaaci mayso dhaxalkii baa allah uu siiyey waa ka allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku tilmaamay yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari midlu xadi lunhayayn waa xaq la siiyey xuquuqda la siiyey ee islaamku au siiyey ama wanaagga aw qofka dumarka ah au siiyey rataba calaa tarbiyati albanaat ajaran cadiima hablaha tarbiyayntooda ajar fara badan baa islaamku au u yeelay oo inanka auna u yeelin caaisha radia allahu canha sida imaamu lbukhaari iyo muslimba ay wariyeen gabadh laba hablood wadata ayaa caaisha u timid oo wax dalbaysa baahii ay waddo caaisha radia allaahu canha waxa ay tidhi agtayda kamay helin xabad timira wax ka badan waxay tidhi xabaddii timirtahayd ayaan siiyey waxa ay tidhi xabaddii timirtahayd intay kala jeexday baa labadii hablood ay u kala goysay arrinkeedii baa aan la yaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam markii au yimid ayaa waxay tidhi ayaan u sheegay gabadhaasi arrinkeegii iyo arrinkeegaasi inuu iyaab geliyey nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi isaga oo uga warramaya hablaha iyo tarbiyadoodu ina ay waxawey ajar badani au ku jiro iyo wanaajintooda man ubtuliya min hadihi albanaati shay-an fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar hablahaasi qofka wax lagaga imtixaamo ee macnaa wax laga siiyo ee wanaajiya naarta daah bay uga noqdaan baa nebigu sala allahu calayh wasalam uli naarta daah ayay uga noqdaan baa nebigu sala allahu calayh wasalam uli waxaa kaloo au wariyey imaamu albukhaari au wariyey fi ladabi almufrad waxau nebigu sala allahu calayhi wasalam u yihi man kaana lahu halaathu banaatin yu'wiihinna wayakfiihinna wayarxamuhunna faqad wajabat lahu aljanna qofka saddex hablood yeesha ee soo dume ee soo dhoweeya ee ku fillaada ee u naxariista janna ayaa u waajibtay baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uli faqaala rajulu min bacdi alqowm wathnayni yaa rasuula allah qaala wathintayn rasuulka ilaahadow buni yidhi laba ka waran waxau nebigu sala allahu calayh wasalam labaduna waa la mid baa nebigu sala allahu calayh wasalam uli wa fadli jannaa u waajibtay xadiidkii horena naar ayay daah uga noqdaan baa uu tilmaamay imaamu muslim waxa uu wariyey min xadiidi jaabir nebigu sala allahu calayh wasalam inuu yihi man caala jaariyatayni jaaa lyowma alqiyaamati ana wa huwa kahaatayn maalinta waxau yihi qofka laba hablood mas-uul ka noqda laba hablood mas-uul ka noqda waa dhalay waa la dhasheen maalinta qiyaamaha waa yimaadaa aniga iyo isagu labadaa farood siday isku yihiin annagoo isku ah idan adiladaa waxa aynu ka aragnaa qiimaha islaamku au u yeelay inantii iyo tarbiyadeeda ajar dheer iyo inanka aanaan laga helaynin in laga helayo waxaa ka mid a xuquuqda iyo wanaagga islaamku uu siiyey dumarka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray labada waalid inaynu u samafallo waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana waa labadii waalidayna soo barbaariyey iyadoo labada waalid ixsaankooga iyo birigoogu iyo samafalkoogu au qiimo badan yahay haddana biriga iyo samafalka hooyadu waa ka fadli badan yahay biriga aabbaha ambaba waa ka badan yahay intaa hooyada loo samafalayo iyo inta aabbaha loo samafalayo inta hooyada loo samafalaya ka fara badan nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam sida ku soo aroortay xadiidka saxiixa ah nin baa nebiga u yimid wuxuu uhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati nebi maxamed oo ugu wanaagayga yaa u mudan un si fiican ula dhaqma qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam ummaka hooyadaabaa kuu mudan buui humma man yaa ku xiga buuhi nebi maxamedow qaala humma ummaka hooyadaa baa ku xigta buu humma man buu haddana su-aal saddexaad buu weydiiyey wuxu uhi yaa ku soo xiga wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam ku uhi humma ummaka ummaka iyo ummuka labadaba waa la dabdiyaa hooyadaabaa ku soo xigta buui saddex jeer su-aal afraad buu weydiiyey yaa ku soo xigo aabbaha ayuu yidhi halkaa maxaad ka aragtaa waa qiimo hooyadii loo yeelay iyo wanaag la siiyey iyo xaq la siiyey oo xaqii aabbaha ka badan waxaa ka mid a xuquuqda islaamku au siiyey gabadhii waxaa la siiyey xaq xaqu ikhtiyaari zawj wa cadamu likraah miman laa tardaa inay zawjkeega iyo cidda ay nolosha la qaybsanayso adduunyada ina ay waxa weye ikhtiyaar u leedahay oo aan lagu dirqii karin cidayna raalli ka ahaynba islaamku au siiyey bukhaariyo muslimba waxa ay wariyeen min xadiidi abi hurayra inuu nabigu sala allahu alayhi wasalam yidhi laa tunkaxu layimu xataa tusta'mar walaa tunkaxu lbikru xataa tusta'dan nebigu wuxuu tilmaamay gabadh garooba oo guri hore soo martay la guurin maayo ilaayo amar la weydiiyo inan bikrada oo dhallinyarana la guurin maayo ilaayo laga idan qaato oo la yidhaahdo hawshaasaanu ku wadnaayo ka waran waa xaq ay leedahay maadaama ay qofkan ay tahay inta ay adduunyada joogaan qof ay rabto inay noloshii la qaybsato ayaa iyada oo aan amar la weydiin ayaa waxa weye islaamku au diiday ama diinteennu ay diiday inaan gabadhii waxa weye cid lagu dirqiyin waa xaq ay leedahay oo islaamku au siiyey xuquuqda islaamku au siiyey gabadha ee wanaagga islaamku au ka muuqanayo zawjkeegii maalinta ay waxa weeye reer noqoto waxaa loogu waajibiyey xuquuq maalinta ay reer noqoto cid ilaahay isku geeyo ciddaasi islaamku waxa ugu waajibiyey xuquuq badan baa ugu waajibiyey ina u siiyo xuquuqda la siinaya islaamku gabadha u waajibiyey waxa ugu horeysa islaamku marka ugu horeysaba waxaa jira xaq la yidhahdo xaqulmahar amba assadaaq gabadhi in meher la siiyo allahna subxaanahu wa tacaala qur'aanka ayuu ku tilmaamay wa aatu nnisaaa saduqaatihinna nixla waxa uu diiday allah subxaanahu wa tacaala meherkaa la siiyey in wax laga damco wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawj wa aataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay-a baalay ata'khuduunahu buhtaanan wa isman mubiina baalay buhtaan baad qaadanaysaan iyo dulmi baad qaadanaysaan waa xaqay gabadhii leedahay oo islaamku au siiyey xuquuqda la siiyey ayaa ay ka mid tahay in xilligaa ay isguursanayaan haddii shardi la galay shardigii caqdigu keensanayay ka baxsan shay xalaalana aan xarimaynin xaaraanna aan xalaalaynin in loo oofiyo nabiyuna muxamed sala allahu calayh wasalam waxau ihi ina axaqa shuruudi an tuufuu ma staxlaltum bihi lfuruuj shuruud waxa ugu mudan ina aada oofisaan shuruudda aada waxa weeye dumarka xubintooda ku xalaashateen islaamka ayaa siiyey waxaa ka mid ah xuquuqda la siiyey ee ninkeeda loogu waajibiyey inuu masaariifteeda ka adkaado oo au masruufo oo radbeelkeeda uu siiyo oo maskan iyo meelay gashayna uu siiyo alla subxaanahu wa tacaala ugu waajibiyey waxaa alla subxaanahu wa tacaala u yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu raggu qawaamin weeyaana mas-uuliyad ayay leeyihiin dumarka ayay mas-uul ka yihiin waa waxa alla subxaanahu wa tacaala uu ku kala fadilay weeye wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo waxa ay bixinayaan oo ah xoolahoogii ah ay ku masaariifaynayaan nabiyuna muxamed sala allahu calayh wasalam baa la weydiiyey oo lagu yidhi maxau yahay xaqa ay midka iyo gabadhiisu ku leedahay waxau nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi waa inaad marka aad wax cunayso iyadana aada wax siiso marka aad wax xidhanaysana waa inaad iyadana wax u xidho hadal xun oo waxa weeye iyada dhibayana waa inaanad ku odhan waa xuquuqda nabiyuna muxamed aw inoo tilmaamay ee waxa weeye islaamku awsiiyey waxaa ninkeeda loogu waajibiyey oo xuquuqda u waajibtay ka mida gabadhaasi xusnulcishra dhaqan wanaagsan gabadhii in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan oo qiimo badan in gabadhii lagula dhaqmo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shayئa wayajcal allahu fiihi khayra kaiira si wanaagsan dumarkii ula dhaqmaba alla subxaanahu wa tacaala laba qof oo meel wada jooga waa laga yaabaa inuu saluug yimaado saluugiina alla subxaanahu wa tacaala waa daweeye waxau yihi haddaad wax ku nacdaan waxaa laga yaabaa alla subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeye khayr kale idiin geliyo oo dhinac kale oo aad ku kabato o aad ku diirsato in aad waxa weeye aragto waxaa la macnaa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi laa yufrik mu'minun mu'mina qof mu'minihi gabadh mu'minada yuu ka cadhaysiin ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam u yihi shay haddii au ku saluugo shay kaluu kaga raalli noqdaa baa nebigu sala allahu calayh wasalam waa dhaqan wanaagsan oo islaamku au tilmaamay gabadhi in lagula dhaqmo waxaa ka mid ah xuquuqda ninkeedii loogu waajibiyey haddii la isyaro seegseego in laba arrimood midkoodun ay noqoto in si wanaagsan loo wada joogo amba si wanaagsan loo kala tago waayo xilliyada qaarkood baa kala lulasho kala dhaqaaq baa dhaanta imaa in wanaag loo wada joogo oo reer isku tiirsan in la noqdo wa imaa in waxa weeye la kala ducaysto oo qof waliba waxa weeye fadliga ilaahay dhinaca u raadsado waa xaqay gabadhii leedahay waa dhacaysaa inaan noloshii la isku keenaynin inaan waxa weeye arrinkoodu waxa weeye saxmaynin xaaladda noocaasiya waxaa loo tilmaamay ninkii inuuna odhanun waa gabadhaydii oo gabadhii auna ku dhagsanaanin in wanaag loo wada noolaado amba waxa weeye wanaag loo kala tago waxau alla subxaanahu wa tacaala yihi aalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan alaaqu waa laba jeer waa inta uu rajciyo qofkii ku yeelan karo imaa wanaag baa loo wada joogi amba waa lagu kala dhaqaaqi si wanaagsan baa loo kala dhaqaaqi wey waa xuquuqda gabadha la siiyey xuquuqda gabadha la siiyey waxaa ka mid ah inaan gabadhii iyo ninkaa isfuray haddii waxa weeye ay dib kale haddana iskugu waxa weeye hilboobaan oo ay doonaan inay dib isku guursadaan dadkii qaraabada ahaa ee gabadha xigtadeeda ahaa inayna gabadha iska hortaagin gabadhan iyo ninkani waa waxa weeye la kala tegey haddana waxaa loo arkay inaan waxa weeye arrinkoogu inay isku noqdaan ay ku fiican tahay baa loo arkay arrinkiibaa waxa weeye laga heshiiyey qofkii isaga weliga ahaa waxa uu yahay arrinkaa ina uu ku waafaqo oo inantaasi go-aankaasi qaadatay inuuna waxa weye ka iska hortaagin allahna subxaanahu wa tacaala waa ka qur'aanka inoogu tilmaamay waidaa dallaqtum nnisaaa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadaw baynakum dumarkii haddaad furtaan oo muddadii waxa weye ay ka dhammaato oo haddana la dalbo dib in la isku guursado ha ka cadlinina bale ha u diidina waa xaqay gabadhii leedahay waa dhici karaysaa ninkan inay waxa weeye carruur isku hayeen labadoodiiba ay u arkeen inaan waxa weeye carruurtoodii ayna ka maarmaynin ilaa inay isku yimaadaan oo reer dhisan inay noqdaan mooyaane maslaxadoodu maanta waxay ku jirtaa in ay waxa weeye roor noqdaan oo wanaag loo wada noolaado waayo waa dhici karaysaa labadan qof qof waliba ina uu dareemay reerkaasi burburkiisa oo waxaan markii hore u muuqanin inuu u muuqdo ayaa maanta dhacaysa dabadeetana taasibaa islaamku uu tilmaamay inaan waxa weeye la iska hortaagin waa xaqay gabadhu leedahay wey adiladaasi oo dhan waxaynu ka aragnaa xuquuq gabadha la siiyey xuquuq badan ayaa waxa weeye gabadha islaamku au siiya waxaa ka mid ah in gabadh laga mas-uul noqdo cid ka mas-uulhi ayna jirin oo loo gargaaro ajarka ay leedahay nabiyuna muxamed sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay assaaci cala alarmalati waalmiskiin kalmujaahidi fi sabiili illah wa kalqaa'imi billeyli wasaa'imi binnahaar gabadhaan nin lahayn qofka waxa weeye u gargaara wax u qabta masaariifeeya waxau nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi waxa uu ka dhigan yahay kalmujaahid qof mujaahida oo habeenkii taagan maalintiina sooman oo kale ayaa uu ka dhigan yahay baa nebigu sala allahu calayh wasalam waa xuquuqda gabadha islaamku au siiyey ee waxa weeye qiimaha badan leh ee ka muuqanaysa wanaagga islaamku waxa weeye au leeyihay nebiyuna moxamed axaadiistiisa haddii aynu eegno axaadiis badan baa aad arkaysaa oo nebigu inagu dhiirigelinayo in dumarka la wanaajiyo axaadiistaa waxaa ka mida nebigu sala allahu calayh wasalam inuu yihi istawsuu binnisaa'i khayra war dumarka khayr iyo wanaagu dardaarma waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi khiyaarukum khiyaarukum liahlihi wa ana khiyaarukum liahlihi war dadka idinku qiimaha badan lihi waa qofka ehelkiisa u fiican aniguna dadka ehelkiisa u fiican ayaan waxa weeye ahay baa nebigu sala allahu calay wasalam waa nebiyuna muxamed sida au waxa weye u wanaajinayay xaajatulwidaac nebiyuna muxamed sala allahu calayh wasalam khudbaddii qiimaha badnayd ee u jeediyey waxyaalaha dadka aada iyo aada ugala hadlay waxaa ka mid ah inuu nebigu sala allahu calayh wasalam dumarka iyo arrimahooga uu ku dhiirigeliyey xuquuqda islaamku au ilaaliyey waxaa ka mid ah ee dumarka uu siiyey inuu gabadha muslimadda islaamku dhowray uu ilaaliyey kana dhowray wax kasta oo waxa weeye radiila iyo hoose inuu soo jiidaya sidaa aawadeed ba islaamku gabadha waxa uu faray in ay waxa weeye xijaabato waxa uu faray islaamku gabadhi inayna waxa weye hadalkeeda dabcinin waxa uu islaamku faray gabadhi inay ka fogaato meelaha ikhtilaadka iyo ragga iyo dumarku ay waxa weye isdhexgalayaan islaamku waxa weye waxa uu faray inayna gabadhi safrin biduuni maxram islaamku waxa uu faray gabadhi inay gurigeeda waxa weye iska nagaato kullu daalika waxa ay tahay waa gabadhii muslimadda ahayd baa la dhowraya oo waxa weeye la wanaajinaya waxa haddaba aynu ku soo gabagabaynaynaa in badan baa waxa aynu aragnay kuwa gaaladiihi inay ku celceliyaan xuquuqulmar'a bal xaaladdeennu waxay ahayd jaahiliyaddii waynu soo eegnay islaamkiina waynu aragnaa xuquuqda badan ee islaamku gabadha uu siiyey baa halkaa inooga muuqatay haddaba dadka maanta in badan ku celcelinaya xoriyatulmar'a iyo xuquuqulmar'a waxay u socdaan maxay tahay maqsadkeedu muxuu yahay maqsadka ay u socdaan iyagu danbay leeyihin gabadha muslimadda islaamku xuquuqda au siiyayee au dhowray ayaa waxaa la rabaa in la fasahaadiyo iyada marka la fasahaadiyana fasaadkaa gabadha la fasahaadinayo waxa ku xidhan bulshada kale fasaadkeeda ku xidhan waxaa lagu andacoonayaa oo laleeyahay gabadhii xaq baa ka maqan oo xaqa ka maqani waxa ay tahay waa inay kuraasta iyo waxa weeye mas-uuliyaadka ay qabato gabadhii waa inay suuqa u baxdo oo waxa weeye ay dhaqaalo raadsato islaamku marka horeba gabadha dhaqaalo uma diidin inay ganacsan karto laakiin waa inay noqoto wax ku munaasab ah oo rag ayna waxa weye dhex boodaynin looma diidin gabadha allah subxaanahu wa tacaala islaamku waxa ugu waajibiyey islaamka dhexdeeda inuu ninkeedu mas-uul ka noqdo hadday guriga aabbaheed joogtana inuu aabbaheed mas-uul ka noqdo oo la masaarifeeyo dee maxaaba kalifay qof la yidhi ha laguu shaqeeyo oo fadhiga ha lagugu siiyo rafaadka adduunyada waaba iyada waxa weeye waaba laga dulqaaday wey waa laga dulqaaday wey fasaadka haddaba iyada ay rabaan inay fasahaadinayaan bulshadao dhan baa fasahaadaysa rag marka la dhexgeeya waa inay raggaasi ku fasahaadaan waayo nebigu sala allahu calayh wasalam waxau ihi maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min anisa aw kama qaala sala allahu alay wasalam fitan dumar rag kaga daran waxa weeye waxa weeye ma arag baa nebigu sala allahu alay wasalam kamaan tegin kaa marka lagu fasahaadiyo waxaa fasahaadayaa ee gabadhii dibadda marka loo saaro ubadkeedii haddoogow ninkiina waa ku xiga bulshadii halkaasay ku baaba'day sidaa aawadeed baa waxay yidhahdeen bulsho haddii la rabo in la baabi'iyo gabadha waa in dibadda loo saaraabay bal waxaad u fiirsataan hooyada gurigeeda joogta iyo hooyada guriga ka maqanee suuqa u baxda ubadkeeda bal eega hooyadu hadday gurigeeda ka maqan tahay gurigaasi waa guri baaba'ay weeye reerkaasi waa reer baaba'ay weeye ubadkaasi waa ubad baaba'ay weeye laakiin hooyadu ubadkeeda haddii ay dhex fadhido ubad tarbiyadaysan oo islaamkii ka muuqdo oo nidaamsan oo noloshoodu ay tiirsan tahay bay noqonayaan ta la rabaa taasi ayaa waxa weeye ay tahay kolley wakhtiga ayaa inaga dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu weydiisanaynaa sida khayr kale inuu ina waafajiyo kelmaddeenana intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa wixii aynu ku gafnayna alla sub أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته